hay-ada samafalka ee beensalmaanya weliba deeq raashinga deersaday dadka dhimarka ku jiran ee laka daryeelo xarunta dhimarka ee doctor xabeeb oo ka taala magaalada muqdisho caasimada dalka deeqdan ayaa weyba qayb ku haytay barnaamijka samafalka bilo barakeysan ee ramadaan oo ujeedsi yahay in laka taageera dadka danyarta ee maadaama ayoon awoodna inuu helaan cunno iyo weliba deeq caafimaad oo ka filan anka horeyntii umar cabdiraxmaan cabdiqaadir oo wakiil ku hayay deeqda raashinka ku koytay hay-ada beensalmaan ee la deersiyey xarunta doctor habeeb ee magaalada muqdisho iyo ku hadlay ujeedka la kuleeyey saaka farxad ayay noo tahay inaan joogno doctor xabeeb xaruntiisa inta aan maanta la imaanay waa hordhac waaye kuma fillo baahiyaha meesha ka jira waa aragnay waxaan aan indhaheenna ku aragnay dadkaas xaaladahaas ku wada jiro oo wada duruufaysan waxaan markhaati ka nahay inaad dadaal lagu hayo meeshan oo howl adag meeshan ka socoto waxaan diyaar u nahay inaan inaan garab istaagno oo aan marar badan soo laabanno maanta boqol kaar baan keennay insha allah doorka xigan inaan kasii badino waan rajaynaynaa dhinaga kale doctor habeeb iyo maamulka iyo howlwadeennada hay-adan kuma hadnagi deeqda iyo hadeersiyan uu soona sheegay in baahiyo shalduban angabeen hawalan marka hore ilaabha mahadle ilaabha mahadle uma waxaa mahad leh sheekh yasiid ra'iis markas bin salmaan afriqiya afrika afrika sidoo kale waxaanu mahad celinayaa hay-adda kahortagga muqaadaraadka iyo dhaqan celinta qaranka cabdiraxmaan waa mahadsantihiin runtii wakhti adag adag adag oo weli lagu jiro bishii fadliga badnayd ee ramadaan ayaa na soo booqateen ayaad jawaab degdegay na soo siiseen runtii afar xarumood oo rehabilitation ah ad ayaa ka furan muqdisho waxaa ku jiro lix boqol bukaan hadda waxaad noo keenteen boqol boqol bukaan waan rajaynaynaa inaad naga gaarsiiso walaalkay allaahu akbar allah xafido sheikh yasiid inaad naga gaarsiiso in baahi badan halkan ay ka jirto hilib ma haystaan digaag ma haystaan qudaar ma haystaan karbonhaytareydna hadda alxamdulilaah waa dhaqannahay waxaad noo keenteen bariis sokor saliid iyo bur iyo baasto baasto maasha allah maasha allah deeqdoon ee la deersiyey xarunta dhimarka ee doctor habeeb iyo weyba nagada doontee towalbadan ku bedeli doonta baahiyo horeyn ku jiray xaruntaas